bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walbo oo dunida ka joogtaan halkani waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya kuna sunwaada barnaamijkii dhacdooyinka oo goorahan oo kale aad dhegaysataan habeen walba jimcaha marka laga reebo qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona wafdi uu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka hogaalay magaalada jowhar iyo xildhibaanada maamul goboleedka cusub ee hirshabeelle oo maanta la dhaariyey dowlad goboleedyada jubbaland koonfur galbeed galmudug iyo puntland ayaa soo bandhigay liiska mudanayaasha ka mid noqon doona ama u sharaxan aqalka sare ee baarlamaanka cusub ee dalkeenna soomaaliya guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee puntland oo ka hadlay shuruudaha laga doonayo musharaxiinta labada aqal u tartamaya wasiirka howlaha guddi dubdhiska dalka iyo wasiirka waxbarashada soomaaliya oo dhallinyarada ku dhiirageliyey ka qayb qaadashada horumarka dalka kadib tababar maanta muqdisho looga furay boqol iyo siddeetan dhallinyaro ah waxgaradka iyo culimaaudiinka gaalkacyo oo ku baaqay nabad waarta oo ka hergasha gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo taliyaha ciidamada biliiska soomaaliyeed sarreeye gaas maxamed sheekh xasan xaamud iyo madaxweynaha galmudug cabdikariin guuleed ayaa tababar u soo gebagabeeyey ciidamo ka tirsan booliiska dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo ugu baaqay ciidamada booliiska iyo kuwa nabadgelyada guud ahaan maamulkaasi inay ilaaliyaan sharafta iyo xasiloonnida dadka koonfur galbeed qodobada iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan dhinaca kelimaha sugaantana waxaad ku maqli doontaan kale wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qodobada aad soo dhegaysateen hordhacooda oo faahfaahsan wafdi uu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda soomaaliya ayaa gaaray magaalada jowhar oo ay taallo madasha dhismaha dowlad goboleedka hiiraan iyo shabeellada dhexe oo ku midoobay magaca hir shabeelle soo dhoweynta wasiirkaee wafdiga la socday kadib waxaa lagula galay dhaarinta mudanayaasha cusub ee baarlamaanka hirshabeelle waxaana kelmada ka jeediyey mas-uuliintii ka qayb gashay munaasabadaasi
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wasiirka arrimaha gudaha duurarka labada gobol xildhibaanada maamulka hirshabeelle wakiilada urgoboleedkayga mas-uuliinta ka socoto wasaaradda arrimaha gudaha oo guddigii ka shaqeeya hawshaana wax badan qabtay iyo guud ahaan kasoo qaybgalayaasha iyo xildhibaanka qaranka xildhibaan daahir amiin jeesow iyo guud ahaan kasoo qaybgalayaasha waxaan ugu salaama salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu maanta waxaa farxad weyn annaga noo ee haddaan nahay maamulka gobolka shabeellada dhexe muddo sagaal bilooda muddadiitiilay gobashitiilay muddadideede inay maanta miro dhashay ee mas-uuliyaddii sharaf mas-uuliyaddii shala maamulka u gooniyeed iyo reer shabeellaha dhexe oo gobashu ay tiilnay maanta waxay naqatay mas-uuliyad qaybsano xildhibaanadana maanta nagu soo koray mas-uuliyadda waa qaybsantaa maanto garab wanaagsana nagu soo koray aad iyo aad ayaan ugu baxsana mudan wasiir wixii ay soo martay maaragtay gobashaanu iyo maamulka loo samaynayo labada gobol wixii oo dhib soo maray wixii nala soo daala dhacay qaybaad ka eedo adigaa hogaaminayay ma lagaaga sheekaynaayo baahida loo qabo maamul in loo helana iidaa lagaaga sheekay maayo laakiin waxaa guula inay caawa ay labada maaragtay gobol ay leeyihiin xildhibaanna hal xildhibaana inay hal cala leeyihiin inay hal magaca leeyihiin waa ilaahay maadiis waa guulaysateen waa guulaysateen ummadda labada gobol ilaahay amaadaas iskale mudana wasiir ku soo dhawow aad iyo aad aad umahadsan tahay بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدوميها قولك اللي أنا مين داير مين جسو odayaasha dhaqanka duubabka xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabelle haweenka iyo dhallinyarada iyo bahda saxaafadda tiimka wasaaradda arrimaha gudaha iyo igaad ee fasilitatoriska ka ahaa shirka galabo wanaagsan aada iyo aad bay farxad iigu tahay runtii waktiga oo gaabanna waxaan rabaa inaan ka aado meesha warku halbowihiis uu yahay taariikhdii uu soo maray dhisidda maamulka dowlad goboleedka hirshabelle intiina badan goobjoog baad u haydeen waxaan ku faraxsanahay odayaashii dhaqanka duubabkii iyo akhyaar kale ee sagaalkii bilood lasoo dhaaftay meeshaan joogtay ama tobankii bilood oo lasoo dhaafay meeshaan joogtay inaan maanta ku arko ayagoo markhaati ka ah dhagax dhigii aasaaskii dowlad goboleedka hirshabelle oo ah dhaarinta baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle runtii riyadeennu mar walba waxay ahayd sida dowladda soomaaliyeed ee nidaamka federaalka qaadatay ee go-aan ku gaartay in dowlad goboleedka hirshabelle uu ka mid noqdo oo uu soo dhex fadhiisto dowlad goboleedyada dalka si uu u qaato saamigiisa iyo xuquuqdiisa waxaad ka warhaysaan xalay in xibnihii aqalka sare dowlad goboleedyada ay soo saareen intooda badan kuwa u dambeeyena ay saaka soo saareen nasiib uma yeelan dowlad goboleedka hirshabelle inay soo saarto aqalkeedii sare weli laakiin waxaa guul ah inaad maantay dhaariseen xildhibaanadii soo saari lahaa soona xoli lahaa soona kala saari lahaa aqalkaas sare waxaa la yidhaahdaa tagtada daa iyo timaadada qabo wixii horay u laaban mayno cid dacwo ka qabtaa ma jirto waxaa rabaa horta marka koowaad wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowlad goboleedka igaad waxay weli diyaar u yihiin in tabashooyin allaale iyo tabashooyinkii jira ay ka mid yihiin kuwii hadda meeshaan looga dhawaajiyey in la dhegaysto lana xalliyo welina waa furan yahay baabkaas marka waxaan rabaa cid allaale ciddii ka maqan broseska broseska maalin walba waa u furan yahay diyaarna wuxuu u yahay in laga qaybgeliyo lana dhegaysto waa qodob qodobka labaad waxaan rabaa inaan u sheego oon u mahad celiyo odayaashii dhaqanka ee u sabray ee jowhar iyo xamar iyo beledweyne u dhaxeeyey iyo guulo guddo iyo magaalooyinka kale u dhaxeeyey halkii sanoo lasoo dhaafee hore iyo gadaal usii socday ayagana inaan u mahad celiyo dhabar adeygoodii iyo shaqooyinkooda ay qabteen waxaan rabaa inaan sida uu ka dhawaajiyey suldaan maxamed rashiid in ay xilka hadda culayskiisu fooli doono xildhibaanadii maanta halkaan lagu dhaariyey iyo inta ka dhiman ee hirshabelle xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabelle arintaasi arrintaasi waxay noqon doontaa shaqada idiin taalla in haddii ilaa yidhaahdo sida wasaaradda arrimaha gudaha ay hadda igu wargelisay baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle in beri subax kalfadhigiisi koowaad uu ka dhici doono hoolkan haddii ilaa yidhaahdo beri subax saddex saac waxaa kalfadhiga hogaamin doona qofka ugu daada weyn sida sharcigu u yahay waxaana sheegi doona tiimka wasaaradda arrimaha gudaha iyo igaad ee fawsha sii waday ciise samow ayaana sheegi doona haddii ilaa yidhaahdo waa laydinla shaqayn doonaa kalfadhiga furitaankiisa iyo howlsocodkiisa ilaa laga fariisiiyo howlaha yaalla waxay yihiin kow doorashada guddoonka baarlamaanka haddii ilaa yidhaahdo oo sida ugu dhaqsiyaha badanle waktigana loo sheegi doono labo doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle oo laydinka rabo shan iyo tobanka bishi ka hor saddex xulista madaxweynahaas markii la doorta haddii ilaa yidhaahdo xulista iyo codaynta xildhibaanada aqalka sare ee dowlad goboleedka hirshabelle odayaasha dhaqanka iyo duubabka ayagana intaas waxaa u dhinac yaalla xulistii xubnihii aqalka shacabka golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee baarlamaanka loo yaqaano ee dowlad goboleedka hirshabelle ku qoray oo lagu xili doono magaalada jowhar tobanka bisha inay ergada koomankooda qabtaan haddii aada iyo aad baan idinkugu hambaliyanayaa mar kale guul baan u rajaynaynaa dowlad goboleedka hirshabeelle wax walbo bilowda waa koraan cid alaaliya ciday una muuqato inaysan sidii ugu qurxoonayd ahayn wax qurxoon maalinta koowaad ma bilowdaan waxaan rabnaa in loo sabro loo adkaysto meeshaan meelaan ahaynaan marar badan aad iyo aad u soo joognay fadhiyo badan ayadoo lagu kala kacayaan joognay kuwo badan ayadoo laysugu soo laabtaan joognay maanta meel aad iyo aad uga fogaan joognaa waan u hamaraynaynaa mar kale iyo mar kale xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabeelle cid allaaliyo ciddi dacwo qabtaana waa dhegaysanaynaa wargeeda haddii ilaa yidhaahdo waxaan u joognaa inaan dhegaysanno aad iyo aad aan idinkuga hambalyaynaynaa shaqadiinnana waxaan rajaynaynaa inaad meeshaas ka sii wadataan dowladda soomaaliyeed ee federaalka waxay sugaysaa shaqada aad qabataan ood guddoon baarlamaan iyo madaxweyne ku doorataan ood kadibna ugu gudubtaan sida aad aqalkiina sare iyo aqalkiina hoose xibnihi idiin matali lahay u tirsan lahayseen waa idin hambalyaynaynaa markale hirshabelle hamada
wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska dalka iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan tababar loogu furay boqol iyo siddeetan dhallinyaro ah oo la barayay xirfadaha wax soo saarka wasiirada waxay dhallinyarada ay ku dhiirageliyeen inay ka qayb qaataan dibudhiska dalka xasilinta iyo wax soo saarka khayraadka kala duwan ee dalkeenna uu hodanka uu ku yahay waxaana labada wasiir ay ku dheeraadeen ahmiyadda dhallinyarada ay xilligan u leeyihiin dalkeenna ku jira dib u soo kabashada
hawsha markaan saaraa kala shaqeynayay oo afarta ah mas-uuliyiinta ka jooga halkan dhammaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa sharaf weyn noo ah annaga wasaarad ahaan waxaan umaleeyaa dhammaantiin arday baa tihiin oo ama ahaan jirtaan soo maha waxaan arday ahaan maa fadhiya meesha maasha allah horta meesha anagu leenahay halkaa lagu ogaan waxaan rabaa runtii ballan degdegaha ugu jira waxaan rabaa runtii inaan idinku hambalyeeyo ardada laga soo soocay lixda degmo ka tirsan lixda tobanka toddobiya tobanka degmo ee gobolka banaadir oo soddon soddonka ah oo maanta u helay fursadda inay helaan tababarkan qaaliga ah waxaan rabaa inaad tababarka si macnada u fahamtaan ugana faaidaysataan tababaradan oo kale marka la helo dadku ma qiimeeyaan runtii waa la iska tagaa waa laga soo noqdaa kontonka doolaroo bisha la qaadanaya la fiirina qof walba maskaxda uga jidha laakiin waxaa la rabaa qofka maskaxda leh oo caqliga leh wuxuu fiirinayaa waxa uu baran karo meesha ka siyaadsan karo waxaa la rabaa inaad xooggiinna saadhaan inaad ogaataan waxaa laydin barayo inay noloshiina marowna idin anfacayaan qofkii maskax badan oo xisaabtamayana hadday anfacayaan markaanay anfacayaan saddexda arrimood oo laydin barayo oo hadda uu sheegay odayaashii hadlaya midkood sheegay waxaa weeye waa hogaaminta waxaa la baraya qofku see ugu noqdaa hogaamiye u noqdaa dadka halkaan fadhiya hadda haddaad rabtaan inaad kusoo biidhaan markaad annaga ama naleekataan ama adinkoo naga yara fadhiisataan waa inaad barato hogaaminta see dad loo hogaamiya waxaa kaloo laydin barayaa sidii qofkii rabo inuu isku filaabo oo maskaxdii maskaxdiisa u jeediya inuu asagu isku filaabo uusan dowlad iyo qof kale midna ku tiirsanaan wax ka sugin siduu shaqo u abuuran lahaa baa laydin baraya marka waxaa laydin baraya waxa la yidhaha nadariyaadka ama ama ama theoriskaa laydin baraya sidaan rajeynayo sidaan rajeynayo nadariyaadka dadka businessyada samaystay ama tijaarada samaystay oo ku guulaystay waxa ay sidaas ugu najaxeen baa laydin baraya hadday noqoto ha noqoto bidaaya ha noqoto noqoto ha noqoto laakiin idinku in idinku filan baa laydin baraya marka qofka waxaa u suuragelaysa hadduu si fiican arrintaa u fahmo oo iska xel saaray uu fahmo inay u suura gasho inuu business samaysan karo waxaa kaloo laydin barayaa farsamada gacanta haddaan qofku uusan rabo inuu businesska oo midka maskaxda iyo fakarkii ah waxaa la rabaa kan gacanta laga qabanayo ama gurudhis ama tile maxaa la yidhahaa mutalala dhig ama najaar ama baa laydin baraya adduunka horumaray annaga dad waxaan nahay reer baadiyaha soomaalia haddaan nahay xayaadii reer baadiyaha nahay dad reermiyaha nahay xataa kuwa degan oo beeraleyda reer baadiyaha asaartooda bay qaateen reer baadiyihii lagu fakaray dhaqankii reer baadiyaha qaateen adduunka meel kastoo horumarnay waxaa horumariyay dadka farsamo yaqaanka xaqadaan idin sheeg waddan adduunka horumaray ma jiro kacaankii warshadaynta wixii la ohan jiray oo ingiriiska ka bilowday qarnigii lixiyo tobnaad oo maanta wax kastoo horumar oo adduunka la gaaray ee ay salka ku hayaan waxaa bilaabay ninka buufiyaha maaragtay maxaa la yidhahdaa tumaalka ninka ah oo buufiyaha maxaan ku dhahaa oo dabka ka dhaliya buufinka xaqiiqdii kaasaa bilaabay ninkaasaa bilaabay ninka ugu maskaxda fiican wey dabka jira annagana isagii baan waxaan cayrinaa ama ka faanaa ama ka cararaa meeshaasaan joogaynaa waxaa la rabaa marka farsamada inaad fahamtaan macnaheedu gabdhaha waxaa la rabaa inay guursadaan nimanka een farsamo yaqaanka aysan ka cararin ninka ragga waa ninka farsamada xaqiiqadan ii sheega ninka ragga waa ninka tabcada noloshiisa u ah waa ninka ragga ninka farsamada yaqaano u ah qof kasta ha laakiin waxaa la rabaa ninka dhulka ee guriga dhisaaya ninka maaragtay kabaha tolaya ninka birta samaynaya ninka ee makaaniga ah ninka dhididka cus- dhididkiisa ninka cunaa kaasi wey xaqiiqadaa idiin sheega iska saara qusul fikriga waxaa maskaxda laydinka shubay oo beenta ah oo leeyahay hebel waxaa weye saas wey hebel saas weye ka baxa ninka ragga ahi waa kan ku dhisan kara waa kan ku dhaqan kara waa kan kasoo shaqeeya waa kan dhididkiisa wax ku qaban kara uga waxaan marka rabaa taas waa janib weeye aan rabno dhaqanka faasidka ah oo soomaalida maaragtay in lagala dirro waxaan rabaa inaan kusoo eh, gu- gunaado een, een hadalkayga ma rabin dhinaca in aad ugu dheeraado fursadaad haystaan fursad qaaliya wey fursad aada qaali ah wey ka faa'iidaysta Eh, qolooyinka dhallinyarada waxbaraya waxaan leenahay een, xil weyn iska saara dhallinyarada inaad si fiican u badhaan inaad waqti badan gelisaan waxaan lacag badan badan badan baa dalka soomaaliya laga cuna lacag aada u badan bay noogu fadhidaa waxan oo magacayaga lagu soo qaaday eh, dowladda soomaaliya lacagteeda lagu soo qaaday waxaan leenahay hay-adaha dadka waxaad baraysaan si fiican u bara macalimiin fiican oo ayaga ka fiican oo ayaga oo kale aan ahayn qofku qof isaga lamid a wax ma bari karo macalimiin aqoon leh oo waxaa la sheegayo meesha ku qoran cilmi ula keena waxaan kusoo gabagabeynaa hadalkayga een, guul baan idin rajeynaynaa ilahay waxaan ka rajeynaynaa aad noqotaan kuwi ka faa'iidaysta een, tababarka een, howlwadeennada tababarka iyo wasaaradaha aan ka wada shaqeynayna waxaan u rajeynayaa insha allahu tacaala khayr isbitaalladii waxay ahayeen free yani xor yani bilaashay ahayeen annagoo sidaas ah ayaa dagaal sokeena qabsaday labaatan iyo shan sano waxaan ku jirnay burbur anoo ka shidaal qaadanaya erey oo yidhi abwaal weyn oo soomaaliyeed sahal maalin ciise annagoo joogno carta wuxuu yidhi aafo i jiljilli jiroo ii badati jeebada loo dhaway jilbogey dhulma daarne Je- je- jeegada jeegada loo dhaway jilboga ka taagsada jirinkey dhulma daarne jigjig ha tegana ajinkee macnaheedu waxaa weeye intan dhibaata aan soo marnay soomaaliya weli way taagantay waana socotaa maxaa waaye way socotaa idinkaana idinkaana daliil u ah dhalinyaradana daliil u ah labaatan iyo shan sano aan wax la baranin maanta in la tababaro dhalinyaro soomaaliyeed farsamo yaqaan ah kana qayb qaadanaya dib u dhiska soomaaliya waa arrin aada u muhiim u ah waay bini aadanka dhib kasta waa soo maraa laakiin waxaa loo baahan yahay inuu sara kaco annaga waxaan ka midnahay dadka waxbarashada bilash soo bartay ilaa jaamacad dowladda naga bixin jirtay laakiin idinka maanta waxbarashada bilaawaysaan waa la idin tababarayaa insha allah shaqana waa helaysaan wadanka wuxuu u baahan yahay dib u dhis weyn oo u baahan yahay waa burbursan yahay waxa dhisaya waa dhalinyarada waay wasaaradaha khaas ahaan howlaha guud waxay noqon doontaa wasaarada ugu shaqo badan ay noqon doontaa ugu shaqo abuuris badan waxaa loo baahan yahay jididka in la dhiso waxaa loo baahan yahay dekada in la dhiso waxaa loo baahan yahay guryaha in la dhiso waxaa loo baahan yahay dadka naftooda maskaxdooda in la dhiso waayo labaatan shan sano ayay burbur ku socday maskaxda haddaysan dhisi karo guriga waxaa kaloo aan soo jeedin lahaa in tababar tababar kasta la sameynaayo in lagu daro dhaqanka yani soomaali say ahaan jirta dhaqankeeda dhaqan wanaaggeeda dhaqanka waa kan isku xiro shacabka dhaqanka waa kan guubaabiyo nabadda waxaa kaloo aan u mahad celinaya gobolka banaadir iyo hay-adaha ka qayb qaatay waxaa kaloo idin sheegaya soomaaliya uma baahna gacan shisheeya soomaaliya uma baahna in kaalma ay weydiisato soomaaliya waa waddan barwaaqe ah waxay leedahay dhalinyaro firfircoon wax bar- wax baran karo waxna barti waddankan dib u dhisi karo waxaan nahay waddanka ugu barwaaqo badan adduunka waxaan waxaan nahay shacabka ugu qurxoon geeska afrika sida awgeed waxaa loo baahan yahay qalbigeena inuu fiyowaado maskaxdeena inuu fiyowaado san waddankeena u dhiso waxaan leenahay badda ugu weyn afrikaan leenahay waxaan leenahay laba woobi aan leenahay waxaan leenahay resource yani dhulka wax ku jiro macadin aan leenahay intaan haddaa ka kaajoonsannahay waxaa wey wax fiican ma inaan wax barano waay intaan waxa ka shaqayn kara waa dhalinyarada waay annagana maanta dawladda waxaa ka go-an tahay dhalinyarada inay awood siiso inay gacan siiso inay waxbarasho bilaash siiso in ay shaqo u abuurto halkan waxaan taaganahay in shaqo abuuris la sameeyo shaqo abuurisana wiil iyo gabar uu siman yihin intoodaba in la xoojiyo wax la baro waddankana ay gacanta ku dhigaan markaan leeyahay labaatan iyo shan sano iyo waddankan burbur ka socda imisa dhalinyara waxbarasho ku weysa imisa imisa dhalinyara oo ka waasi naftooda yani annaga waddanka dhibaata soo gaarta laakiin idinkaa maanta la sugayaa inaad waddanka dhistaan wax u barataan aada hor u socotaan idinkaa la idinka sugayaa annagana diyaar waxaana inagaan idinka
madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guleed iyo taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed sarayagaas maxamed sheekh xasan xaamud ayaa tobabar maanta u soo xiray ciidamo ka tirsan booliiska galmudug oo noqonaya dufcaddii ugu horreysay munaasabadaas waxaa lagu qabtay magaalada cadaado oo caasimad ku meel gaar u ah galmudug waxaana ugu horreyn ka hadlay taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed waxaanuu yidhi
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدحينات والدولاتك قلمون عبدالكريم حسين الفولير مدحين الحقيقينك مديومية برلمانك دمان مدحدة المرشرة الكاسو عداء دولة دولاتك قلمون كالسكا بوليسك سوماليات سراكيش سكر الدول وقتك كمتا ururada bulshada degmada cadaada oo runtii ayagana maanta xafladaan qeyb way ka qaatay iyo ugu dambeyn ciidanka ay hor taagan ee maanta halkaan tababarka loogu soo xiraayo intaba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay ayaa mahad iskale saakin oo halkaan dhuuqay soo kulmiyey annagoo caafimaad qabna idinkoo reer galmudug ee annagoo xamar ka imaana runtii maantana ase aragno isbeddelka taariikheed ee ku socda dhismaha maamulka dowlad goboleedka galmudug waxaan rabnaa inaan halkaan aan ka caddayno haddaan nahay taliska guliiska soomaaliyeed inaan maanta dhallinyaradan quruxda badan niyadda badan u haysa inay dalkoodii iyo dalkoodii wax u qabtaan maanta tababarka halkaan loogu soo xiro dadaalkan dheeriga ah mudane madaxweyne wuxuu ku imaaday dadaal taliska guliiska soomaaliyeed iyo maamulka galmudug runtii oo ay weliba ka maqan yihiin ganacsatada waxaan rabnaa inay ganacsatada galmudug ay qayb ka qaataan dadaalada lagu dhisaayo booliiska soomaaliyeed gaar ahaan booliiska maamul goboleedka galmudug waayo meesh meesha aan ku soconno ah soomaaliya oo nabad ah oo xasiloon cidda keliyana gaarsiin karta waxaa waa dhalinyaradaasa booliiska soomaaliyeed waa cid kale ma aha haddaan ayaga hadda la daryeelin oo aan oo aan la tusin in ay maay qayb ka yihiin bulshada soomaaliyeed ayagana waxay noqonaya dad gaar u taagan waxaan rabaa in halkaan ayagana aan maanta u sheego dadka loo tababarka loo xelaa ciidanka ah inay ka ka qayb yihiin bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waajibaadkiina koowaadna ay tahay ilaalinta hantida iyo nafta qofka soomaaliyeed iyo inta la degan ee anaka nala nool ee ajnabiga ah runtii mas-uuliyaddaas mas-uuliyad culus waay sida keliya loogu bixi karo maxay tahay markaa wastaciinuu bisabri wasalaati waa sida keliya loogu bixi karo waa kaas inaad adiga aad yani ilaahay aad ku xirneen qofkaan ilaahay ku xirneen ummaddaan waxba uma qaban karo mid labaad boliis waa tababar boliis waa aqoon boliis waa sharci marka airboortka laga soo dega boliisaa la arkaa marka degada laga soo dega boliisaa la arkaa marka madaxweyne loo tago boliisaa la arkaa waxaa meesha laga qiimeynaa markaa maamulkaas inta uu guulaystay ayaa meesha laga qiimeynaa markaa waxaa habeenkii dadka seexana ee ku seexdaan boliisaa banaanka taagan oo ku waardiina marka waxaa lagaa rabaa markaa saldhiggaad taagan tahay adiga dacwada kugu soo dhacaysaa jidkaad taagan tahay baabuur isku dhacday adigaa dacwada ay kaa bilaabanaysaa aqoonteediyaa lagaa rabaa marka maskaxdeediyaa lagaa rabaa waxaad diyaar u ahaanaysaa inaad u garqaadid nin ganacsado ah oo kaa lacag badan nin maarti kaa aqoon badan iyo reerkiis markay isqabtaan ninkii xallin lahaa adiga way maxaa lagaa rabaa markaa midna adiga lagaa rabaa midna anigaa laga rabaa marka midda adiga lagaa rabo waxaa waye inaad diyaar u ahaato discibliinka ilaalisid maalintii tababar lagugu yeerina tababarkaas aa u imaadin oo aad ilaalisid hantida maanta lagu dhiibin oo ay ka mid tahay koofiyada surwaalka dharka waxaas oo dhan iyo ku xigi doono hubka midna anagaana laga rabaayo oo ah inaan tababarro idinsoo qoorshayno oo aan idin barno oo aan wacyigiina aan kor u qaadno oo ay ka bilaabato aqoonta diinta oo ay ku xigto aqoonta farta qorista af soomaaliga qoristiisa iyo akrintiisa oo ay kusii xigto shuruucda booliiska soomaaliya ee loo yaqaan runti in kulli aqoon aan leedihi inaan rabaa markaa waxaan rabaa inaan halkaa mudana madaxweyne aan ka ballan qaado taliyaha dugsiga iyo labadii macalin ee meeshaan maanta oo la yiri waxay ka tirtiin booliiska galmudug maya taliyaha dugsiga iyo labada macalin ee galmudug ka tirsan waxaan siinaynaa hal bil oo waxbarasha oo magaalada muqdisho ay imaanaya si aan aqoonta labada macalin ee labada macalin ee ka imaata federaalka ayaga dhib ma laha waxaa waaya aqoontooda anaka ay dhajirtaa way fiican yihiin laakiin waxaan rabnaa inaan dugsigaa dhisno dugsiga galmudug inuu noqdaan rabnaa dugsi meel dhexe ku yaallo gobollada waqooyi ilaa gobollada koonfureed u dhexee rabnaa hadii ilaahay sidaas darteeda waxaan ka bilaabaynaa taliyaha dugsiga hadda hadlaaya iyo labadii oo macalin ay ka qayb qaadatay inaan taliyaha akadamiyada oo ila joogaa inaan maaragtay runtii aad hal bil oo oo oo qarashkooda anag aan bixinayno iyo aqoontooda anag aan bixinayno taasaan ku jeedana hadii ilaahay labada macallin kale federaalka ah dee maaqan kullay uma ballan qaadayna sidana loogu codsada dalacaadooda iyadana waa bixinayna waxaan rabaa inaan warkayga aan kusoo gabagabeeyo walaalayaal waxaynan anaga qabsanin cid noo qabanaysa malaha waxaan rabaa inaan tusaale idin tuso qoraxdaan waa qoraxdii galmudug waa inaan taagnaan karaa raba aniga haddii roob imaadan roob roobkii galmudug waa waa inaan aniga aamina horta kan dhulkan yaale anigaa leh cid kastoo noo imaado hadday u n tahay hadday amisom tahay wax un bay nagu kaalmayn kartaa laakiin dhibka anakaa isku wadno in ummaddan loo istaagaa la rabaa qoriga lagu dhiibi doono laguguba dhiibay inaad dadweynaha aad ku gumaatid waxaa lagugu dhiibay inaad ayag aad addoon ugu noqotid oo aad ugu shaqaysid inta jilacsan aad gargaartid idin isgargaartaan isqaadataan aad fiirisaan calaamadan goodirka maxay maxay maxay ka dhigan tahay calaamada goodirka waa waa waa xayawaanka loo yaqaano nabadda marka haddii ilaahay mustaqbal fiican aan leenahay baahidaan iskula joogaynaa diragtaan iskula joogaynaa waxaa la rabaa aqoon daradaan iskula joogaynaa laakiin shalay markaan idin soo maray sanadkii hore sidaan maydaan ahayn maanta sidaanaa tihi haddii ilaahay nafta lagu gaarsiiyo sanadka dambe intaa inka qurax badan rajeelna haddii ilaahay idmo waxaan ugu mahad celinaa marka koowaad iyo marka labaad runtii wasiir wasiirka arrimaha gudaha abdiraxmaan odawaa oo asagana runtii mudane madaxda qayb fiican ka qaatay abaabulka tababar dadka xalkaa laga galay sidoo kale waxaan rabaa hadda ugu mahad celiyo gaashaano sare cumar yare oo asag runtii aad iyo aad dadaal badan muujiyey iyo sidoo kale taliyaha qaybta guud iyo saraakiisha ka socota galmudug iyo galduud intaba oo maanta yani cid allah ciddii koobiya aad keentay oo umahad celinayna cid allah ciddii koobiya dhalinyarada siisa oo umahad celinayna dhanka kale madaxweyne cabdikariin ayaa ku dhiirageliyey booliiska inay ka qayb qaataan ammaanka guud ee galmudug iyo kan dalka soomaaliya
taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed madaxweyeenka guddoomiyaha baarlamaanka saraakiisha sharafta leh wasiirada iyo dhammaan nafasharta kale ee joogto iyo ciidanka maanta tababarka lasoo xiray loo soo xiray wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib maanta runtii sharaf weyn ayay noo tahay sharaf weyn ayay ku tahay dhammaan shacabka soomaaliyeed sharaf weyn ayay ku tahay booliska soomaaliyeed sharaf weyn ayay ku tahay dadka reer galmudug ciidankan sharafta leh muuqaalka leh heibadda leh ee tababarka loo xirayo aad iyo aad runta ayaan ugu faraxsannahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan cid kasta oo gacan ka geysatay ciidankan tababarkiisa muddada dheer uu socday waxaa u horeeya taliska ciidanka booliska soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed oo gacan aad iyo aad u weyn ka geystay ciidankan tababarkooda abaabulkooda iyo gacan kuhayntooda waxaan kaloo ku xijin lahaa ciidanka iyo taliska booliska galmudug oo ayagana runtii kaalin mugla ka qaatay ciidanka tababarkooda tababarka ciidankaani sidaa arkaysaan waa iska tashi galmudug iyo ciidanka booliska soomaaliyeed ee dhex maray waa isku tashi dadka soomaaliyeed awooddooda iyo gududdooda iyo muruqooda iyo maskaxdooda ay isku darsadeen ayuu tababarka ciidankan ku yimid taa waxayna tusaysaa haddaan nahay dadka soomaaliyeed haddaan isku tashanno oo awoodeenna iyo muruqeenna iyo maskaxdeenna aan isku darsanay inaan wax badan qabsan karnaa ayayna tusaysaa waana tusaale fiican runtii maanta noo bilowday siduu guddoom taliyaha ciidanka booliska soomaaliya uu sheegay waxaan dhammaan u soo jeedin lahaa dadka hantida leh dadka ganacsatada ah dadka aqoon-yahanka ah reer galmudug inay isku tashiga ayaga ah isaga ah qayb ka qaataan inay dalkooda dhismihiisa iyo koruqaadka tayadiisa ay qayb weyna mugle ay ka qaataan waa hubaa in haddaan dhammaantan iskaashanno aan wax weyn qabsan karno meel weynna aan tegi karno aada iyo aad ayaan u hubaa waxaan ku dardaarmin lahaa ciidankan sharafta leh ee maanta tababarka laga karayo waxaa layna soo baray waa sida qofka soomaaliga nabaddiisa sharaftiisa cirdigiisa iyo maalkiisa a u difaaci lahadeen waxaa la idin soo baray waa sidii astaan nabadgelya u noqon lahadeen booliska soomaaliyeed waa ka duwan yahay ciidamada kale ee soomaaliya waa ka duwan yahay maxaa yeele ciidan kasta wuxuu leeyahay tababar gaara iyo shaqo gaara oo uu qaranka u idmada ayuu leeyahay boolisku shaqadiisa waa inuu bulshada ka dhex shaqeeyaa waa inuu bulshada nabaddiisa iyo sharaftiisa iyo wanaaggiisa ay ka dhex muuqataa boolisku aada iyo aada ayuu uga duwan yahay dadka kale waxaa la rabaa qofka soomaaliga ah markuu arko askari boolisa inuu farxo ayaa rabaa in niyaddiisa ay gasho xasilooni deganaan nabad inay niyaddiisa gashaa la rabaa laakiin haddii markii askari boolisa la arka laga naco oo laga cararo taas runtii waa qaranjab waa burbur waa meel aan maaragtay horay loogu sii socon ayay tilmaamaysaa waxaan aada iyo aad kugu dardaarmayaa marka shuruucdii lidi baray tababarkii maaragtay lidi xilaya hadda waa wax badan iyo duruus badan inay ka faa'iidaysateen aan hubo inaad shaqadiina ku xilaya hadda waa wax badan iyo duruus badan inay ka faa'iidaysateen aan hubo inaad shaqadiina ku dabaqdaan in ay ka muuqato galmudug iyo nabaddeeda inay ka muuqato galmudug iyo xasiloonideeda waxaa ugu soo horeeya shaqada aad qaban doontaan waxaad ogtihiin doorashooyinkii ayaan dhawaan geli doonaa qayb ka midna hadda waa bilownayba doorashooyinkaas ayada ah maadaama dad aada iyo aada u fara badan oo doorashooyinka heerka qaran danaynaya ay deegaanka galmudug qaarna yimaadeen qaarna kusoo qulqulayaan nabadooda iyo xasiloonidooda iyo guud ahaan nabadda iyo xasiloonida guud ayaa waxaa loo baahan yahay inaad qayb libaacda ka qaadataan shaqada inkugu horreysoo lagu tijaabin doono taa ayay noqon doontaa waana hubaa tababarka aad soo qaadateen iyo sida laidii carbiyey inaad shaqadaasi si wanaagsan uga soo bixi doontaan insha allah tacaala maxaa yeele waa shaqo qaran waa shaqo waddanka naga dib u dhiskiisa iyo dowladnimadiisa iyo maaragtay inaan dhidibada dalka naga u aasno qayb weyn ugu fadhiso waaye insha allahu tacaala waxaan aad iyo aad kugu rajeynayaa guul waxaan aad iyo aad kugu rajeynayaa horumar waxaan aad iyo aad kugu rajeynayaa barwaaqo iyo bashbash insha allah tacaala waxaan rabaa hadaa ciidanka dowladka soomaaliya wuxuu yidhi maanta laba geelaha loo qala ana afarkaan ku dara insha allah tacaala inta inta intaa haddaan intaa uga baxo waxaanoo fursaddan ka faa'iidaysanaya waxaan runtii dalku guud ahaan uu ku jiraa xilliga doorashooyinka aqalka sare iyo aqalka hoose xalay ama shalay waxaa dalka guud ahaan looga dhawaaqay liiskii murashaxiinta aqalka sare annagu haddaan nahay goboleedka galmudug runtii waxaan ku dhawaaqnay liis aan isleenahay dalka guud ahaanna waxaan u tarayaa reer galmudugna si sharaf lahoo wanaagsan ayuu aqalka sare u matelayaa ayaan ku dhawaaqnay waxaan ka codsanayaa baarlamaanka sharafta leh ee galmudug inay dadkaa murashaxiinta ah ay tartansiyaan inay dadkaa murashaxiinta ah ansixiyaan oo u codeeyaan ayaan aada iyo aad u rajeynaya maxaa yeele waa dad aan kusoo xurnay kartidooda aqoontooda sumcaddooda iyo sharaftooda iyo inay qaranka soomaaliyeed wax badan kusoo kordhin karaan dadka reer galmudugna wax badan kusoo kordhin karaan kusoo xurnay aada iyo aad baa mar labaad iyo masaddexa u mahadsantihiin hadaa ciidanka guuda booliska soomaaliya si gaar ayaan ugu mahad celinayaa dariska ciidanka booliska soomaaliya si gaar ayaan ugu mahad celinayaa runtii dowlad goboleedka galmudug maadaama ay tahay dowlad goboleedka ugu dambeysay ee dalka laga aasaasay waxaan codsanaynaa ama rajaynaynaa in gacanqabad gaar ah iyo tabantaabin gaar ah iyo dibudhis gaar ah ciidankeeda iyo booliskeeda loo sameeyo aada iyo aad ugu mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magaalada gaalkacyo xasiloonideeda waxay muhiim u tahay deganaanshaha iyo horumarka dalkeenna soomaaliya guud ahaan gaar ahaan gobolka mudug waxaana waxgaradka iyo aqoon-yahanada iyo culimoodyinka ku nool gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo ay maanta soo saareen baaq ay ku sheegeen in laga shaqeeyey nabadda gaalkacyo lana joojiyo colaadda magaalada gaalkacyo waxaana ay sheegeen in xilligan ay isku afgarteen in gaalkacyo nabaddeeda ay ahaato mid cagaha loo dhigay oo xasilan iga arkaysa telefishinada waxaan la socodsiinaynaa inta yada tan hadda maanta isugu nimid nabadda gaalkacyood waxaanu ku heshiinay oo isla garannay laga bilaabo saacaddan hadda aan hadlayno magaaladu nabad weeye waxaan isla garannay in xabadda la joojiyo waxaan isla garannay ciidanka in la kala qaado waxaan isla garannay inaannu wada hadal iyo wada noolaansho iyo walaalnimo iyo xeer fiican inaannu u gudubno oo qodobka saddexaad ah laga bilaabo subaxii galabta maanta waa ciidan kala rarid iyo xabad joojin berrina waxaanu maraynaa meelaha shaqaaqadu ka jirto dabeedna waa soo afjaraynaa arrintaa waxaan u fariisanaynaa wada hadal iyo nabad baanu u fariisanaynaa insha allah biillahi kariim waxaan dadweynaha leenahay waxa weeye jawigu jawi nabadeed weeye dadka inta beenta ku aqdaamanaysa oo dadka kala raraysa walaalaha ehelka islaamka ah oo wakhtiga adagoo lagu jiro og ilaahay waxaan uga baryaynaa ha soo hanuuniyo dadweynaha waxaanu sheegaynaa reer kalkacyood waa nabad qof walba iskoolkiisa ha aado kii makhaayashadanayay makhaayadiisa ha gato kii dukaan haystay dukaankiisa ha gato carradu nabad weeye intii talada iska lahayd baa gacanta ku haysa saasaa inoo ballana wakhti dambe weeye akhyaar baa iga dambaysa iyagaan hadalka u daynayaa labada maamul waxaan leenahay waxa odayaashu ku heshiiyeen ha ku ilaaliyeen nidaamyada iyo maamulada ay joogaan intaasaan dhihi lahaa haadaa wabilahi
inta uu yidhi baan la qabnaa waa go'aan ka soo baxay shirkii ay iskugu yimaadeen cuqaasha iyo culammaa u diinka iyo waxgaradka gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo runtii nasiib darro waxaa deegaankan iyo dadka halkan ku nool u noqday in maalin walbaba wax iska xaqdarraa oo aan mustaqbal iyo adduun iyo aakhira midna lahayn in dadkoodu ku laado iyadoo dadkii cuqaasha ahaa iyo dadkii madaxda ahaa iyo maxaanku yidhahdaa dadkii waxgalada oo dhan ay joogaan in dadka iyagu uu ku dhammaado halaag aan macno lahayn adduun iyo aakhiraba ilaahaiyo waxaan ka baryaynaa ilaahay dhibkaa inuu naga bixiyo dadka iyagana ilaahay ha tuso samaha iyo khayrka ilaahiyo saasaan ka baryaynaa intayada halkaan iskugu nimid waxaan ku gaarnay heshiis wada jir ah oo aan laba dhinac iskaga nimid dabadeedna aan ku midownay haddana baaq waxaan u wada jeedinaynaa gudaha iyo dabaddaba dadka ku nool gobolkan ama u dhashay inaan gaarnay heshiis xabad joojin iyo ciidankoo aan kala fogayno oo qolo walba meeshii ay ka timid aan ku celinno iyo dhulkoo xasilloonidii iyo nabaddii u ahaa aan ku soo celinno iyo dadkoo aan ugu baaqno inaan colaad iyo dhibaata jirin baan ku heshiinnay waxaan ugu baaqaynaa dadka ku nool gobolka kan oo maxaanku idhahda la qaxinahayo oo la dhibaataynhayo inuu gobolku nabad yahay inaan maxaanku idhahda waxa la sheegayo colaadda iyo balaadada la hurinayo aysan waxba ka jirin dawlad wadda iyo dad wadaa inaysan jirin wax yar oo iska shayddaan shuqulkiisaha meel yaroo shaqaaqaa ka bilowday ayadiina waxa weeyaan wixii ka dhacay waa la iska afgartay waana laga wada hadli doonaa kuma xirna marka wixii dhacay in dadkan iyo dalkan iyo waxaan o dhan lagu halaajiyo nabad weeye waddanku waa in nabaddaas maxaanku idhahda qof walba uu ka qayb qaataa dawladuhu waa inay ka qayb qaataan puntland iyo galmudug waa inay ka qayb qaataan waxaan ugu baaqaynaa haddii aan nahay waxgaradkii iyo samakataliskii gobolka kan inay maamuladu nala qaataan wanaagga iyo samaha aan ku talinnay xabadda aan joojinnay inay nala joojiyaan inay maxaanku idhahda heshiiska nala soo dhoweeyaan inay nala taabageliyaan inay qayb libaax ka qaataan dabadeedna waxaan rajaynaynaa inaan isku keeni doonno madaxda ugu sarraysa gobolka kan waayo gobolkan bay u dhasheen ayagaa maamulkii maanta labadaba dhinacbaa madax ka ah waxaan rajaynaynaa inay mustaqbalka ummaddan iyo aayahda nagala qayb qaadan doonaan taasna ilaahay baan ka rajaynayna ilahay hanoo suurtogeliyo waxaan rabnaa in dadka ku nool gobolka kan hadduu ciidan yahay hadduu shacab weyne yahay hadduu maamul yahay dhammaantayo inaan gacanta ka wada farabuuxsanno sidii nabaddaasi aan ku xasilin lahayn colaadda iyo qurunka iyo dhibaatadan layskaga fogayn lahaa dadka dadka qaxinhaya oo balaadada u sheegayana waxaan leenahay ilaahay ka cabsada dhibaata ma jidho meel yaroo kooban baa wax ka dhaceen magaaladu waa degan tahay dadka ha laga daayo dhibaatada ha laga daayo qof walba belada uu hurinayo asaga gurigiisa ugu soo gelaysaa samaha iyo khayrka aan isku raacno sidaas baan ku heshiinay dadkuna waxaan ugu baaqaynaa waddanku waa nabada fidnada ha laga daayo wixii dhacayna maslaaxad iyo khayr baan ugu gudbi doonnaa meelaha la isku hayana waxaan ku ballannay subaxdii inaan aroortii tagno meeshii ku habboon in maxaan ku idhahdaa la fasaxo waa fasaxaynaa meeshii aan isna idhaahna waxbaa ku jira waxa weeye caqli iyo talaan iyo maslaxad baan uga talin doonaa in sha allaahu waxa weeyaan shayddaanku qaabka wuxu fasirahaya iyo reer hebel iyo balaayada dadka ha laga daayo laba jaani ma jiro dadkaani dad islaama weeye dad wada dhashay weeye dad darisa weeye dad xaq badan iskule weeye waa in sidaas loo fakaraa waa inaan shayddaanka la gacan siin in shayddaanku insaanka cadowgiisi weeye inuu cadowgii u yahay waa inaan u fahamnaa waa inaan maxaan ku idhahdaa ka taxadarnaa sidaas baan dadka faraynaa
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa ugu baaqay ciidamada ammaanka ee koonfur galbeed inay ilaaliyaan sharafta iyo sumcadda dadka koonfur galbeed islamarkaana ay ilaaliyaan xasiloonnida iyo wadajirka dadka ku nool deegaanada koonfur galbeed kadib mahad ilaahay iska laba mahadcelinaynaa dadka nabadda ka shaqeeyey nabadda waa aadan ugu mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa in nabaddaas ilaahay noo siyaadiyo ciidamadana waxaan ka rajaynaynaa in cadowga ay beegsanayaan maalin walba ay beegsanayaan inay ilaahay uu ka guuleeyo haddana way ka guulaysteen inta dhamman in ilaahay noo dhammaystira ilaahay ka baryaynaa marka eedada mahadsantiisi mahadnage ciidamada booliiska gaarka oo geedka xafiis iyo xarunti oo la furahayan weliba lenaha hambali oo lena weliba aan ziyaaday wasiirka iyo saraakiishaba welihan welihan korortay aragti fayla ciidan shoo ka diiwaangaladaan raboor shoo ka ogaadaan raboor ka qaadadaan lanki golidka fasaxa ka kooya kooya meeluusanjeeda la ogaada lanki jirin lanki caafimaad qabo lanki waa ku halaawsiiyeen lanki dhibaato jirta lanki faa'iidaha kordhiya meeli dalacsiinta iyo walwalba iyo kusuubsada fadan iyo runtii la helay alxamdulilah maalin walba haddii walba ziyaadaan lanki kuntilaaba sugaaso haleynto qaada sagaalon iyo sagaal boqol iyo walaagoon hirti walaa bilaaw faylo waaye waa in rajaynaa ciidamada indhiona xerooyin gobolada iyo degmooyinka kulid oo lanka dhisa horumarsho lagu shaqeeya doono biidnilah alkariim taaso iyo gohonta iyo suubiyan indhiyoonay ahaan dawla diidka iyo ku adkaadaan meel kastoo iyo dhibaatayo ka hayagnay geedka shacabka iyo ku adeegaan shacabna nin helna ciidan dj hura runtii shacabkaas muhura oo shacabka karaamadiis weli sheena kore ciidana sheena kore dhalinyaradana geeka ciidamada aan waliba lanaha shacabkii horeeye shacabkii heeriyada oo gumaysiga ku qaada shacabkii habsagun korku ku furan iyo ka jaraan habsaga kudbiya gobolada iyo degmooyinka iska fura dhiigga in horaa shacabkan dhibaatayteen soco ciidan oo geeka taariikh waa dhadeysananaga tan adduunka ciidan laan dawlad ma jiraas wal jaro kor oo dawlad ma ma jira ciidan shacab shay kun hawlen helana shacab karaamo leh oo sharaf leh majaro doono marka waliba ku rajayaana ciidamada waxaanay nagadan inaanay shacabka oon dhibaatadan lan kasta oo dhibaato maro dheefa ku dambooyto way rajayaan ahaan dawla diidka inuu sirti un ku adkadan in dambeyn oo dhammaystiran un waliba ballan qaadana ka maamul ahaan xaruntii waato iyo diiwaangelinta iyo waba ballanka soo bii doona caalamkana wali goodsadaan sidaasa jananka bashaagay inay wal alla wali kaalmeerta silaada haddii dhiniga oo equipmentiga eta oo hubka iyo baawurta iyo rasaasta eta haddii yoona dhiniga logisticada iyo dhaqaalaha iyo raashinka eta haddii dhiniga daawada eta inayoona lagu xaqatiriya insha allah yownan ballan qaadan waana ka dadaali doona inayoona weeladaan isbitaal isbitaalyo gaaran ah iskoolyo gaaran ah ilmeyli waa ka baradaayaan xerooyinkii sidii la gorada jiray haada jirtay karaamada lahayn inay helaan insha allah intaasoo dhanba waliga ka dadaala doona inaananay suubina laakiin walaa mado maraf la suubii karo caalamkana wali ku obsada ku codsadaane in tillaabooyinkun la qaadayoona inay kaalmayeen runtii waliba eedheeda ka mahadnagaan walaalahan dowladda etoobiya gaar ahaan amison bantarooga dadaalkii oo niil wadaan haddii dhinaga tababarka eeta haddii dhinaga garab istaaga eeta haddii dhinaga cadowga sidii lagu adkaado fad eeta inta dhiman oo ciidankun dhismidii iyo xerooyinshay iyo isbitaaladiis iyo wal alla weli oo ciidanun baahan ay ku helaan inaan garab istaagan ku codsadaan caalamka kalena waliba lana ciidankun la kaalmay ciidankun dadaal badan waa wada degmooyinka oo dhangeeka weliba ka wadaanaa horeen iyo sharafa ka wadaan awal cadowga isu dadbaagsadaa geeka laakiin isu gebadahaya marka eed ciidanka maanaga dhalinyarada ciidanka ah walaa laha guulaysada guuliisan shaantagan waliba guulnagada doontuu ummadan soomaaliyeed gaar ahaan maamulka koonfur galbeed guuliyo waaye marka guulaysoy wali fadaana inaysan hanatan shacabkan ay naxariistaan haanjidgooyinku iyo dhallinyara yaryar oo qaadka ka jiro oo meelo isbaarooyinka degedaan way balleenaha
puntland galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland waxay soo bandhigeen xubnaha u sharaxan aqalka sare ee baarlamaanka dalkeenna uu yeelan doono dhowaan haddii weynaha awoodale uu nagu simo ka uu noqon doona baarlamaankii tobnaad ee dalkeenna uu yeesho guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee puntland ayaa wuxuu la wadaagay warbaahinta sharuudaha laga doonayo xubnaha u tartamaya labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan aqalka sare iyo aqalka hoose nabadoon khaliif oo cali oo la hadlay warbaahintana waxa uu yidhi bulshada reer puntland dhammaanteed in ay hawshaas ku baraarugsanaadaan hawshii aqalka sare oo iyadana laga sugaayey madaxda isteydyada soomaaliya iyadana waxa weeye adigu marar bay xoogaabay dib u dhacday laba maalmood laakiin waxaan rajaynaynaa inay dhaqso noo soo gaarto ilaa maanta ilaa berri haddii aan marka gadaal ugu soo noqdo shirkan muhiimadiisu waxay ahayd in xog lagu kala helo oo shacabku xog rasmiga helo oo dadka murashaxiinta ah oo aad iyo aada usoo buuxdhaafiyey deegaanka ama magaalo madaxda in ay qof walbiba uu shuruudaha looga baahan yahay la socdo si uusan hadha uu odhan lama socon iyo la iima sheegin shuruudaha waxaa ka mid a labada aqal runtii waa waa waa waa isku shuruudo ama waa isu dhowdhow yihiin wax yar bay ku kala gedgejisan yihiin oo ma garanaysaa sida fiig oo kale waxaa ka mid a shuruudaha qofku inuu yahay muwaadin soomaaliyeed waa lagama maarmaan qofka muwaadin soomaaliyeed inuu yahayna waxaa xaqiijin karaysa haddii ilaahayga idmo oo waxaa xaqiijin karaysa in laga helo documentis maalan copy passport oo kale inuu soomaali yahay da-diisu inayan ka yarayn shan iyo labaatan sano ka mid weeye shuruudaha inuu haystaa shahaado dugsi sare oo level secondary yahay shuruudahay ka mid tahay inuusan ka mid ahayn ergooyin ergooyinka wax dooranaya amase guddiyada sida fiid iyo fiid oo guddiyada hadda aan ka mid nahay annagu inuusan ka mid ahayn baa loo baahan yahay guddiyada inuusan ka mid ahayn ama uu ka mid yahay inuu ka mid yahay beesha kursiga iskale beesha kursiga loo asteeyey maalan waa inuu ka mid yahay qofkaasi uusan meel kale ka imaan in maxkamadi ayan ku xukumin dembi shantii sano oo ugu dambeysay amase uusan faldambiyeed maxkamadii ayan ku xukumin in uu magaranaysaa dhigo bangiga koontada ama magaranaysaa akoonka ka furan fiigii loogu talagalay taasoo noqonaysa aqalka sare qofka ninka waxay noqonaysaa toban kun gabadhana waxay bixinaysaa shan kun aqalka hoosena ninku wuxuu noqonayaa shan kun gabadhuna waxay noqonaysaa laba kun iyo shan boqol yacnaha boqolkiiba konton baa gabdhaha xoogaa hoos looga dhigay waxa weeye shuruudaha hoos ku qoran oo aan jeclahay inay qolada saxaafaddu haddaw ku darto waa qofka murashaxa ahi waraaqaha looga baahan yahay inuu sito arrimahaas aada iyo aad bay noogu soo noqnoqotay su-aashoodu waxaan jecel lahay in qof walbiba uu halkaa ka afristo ama uu kala socdo miidiyaha iyada oo ma garanaysaa ayan maxaa la sheegay iyo maxay ahayd iyo maxaa ma garanaysaa qofka shuruudihiisu yihiin aan inaga naguba soo noqnoqon waxaan marka arrintaas aada iyo aada ugu celcelinayaa iyada oo waktigii aada gadaabsi u yahay oo aada ogtihiin inuu hadda ka hor la kordhiyey haddana haddii ay simada iyo odayaasha dhaqanku ay soo gudbin waayaan ergooyinka mas-uuliyadda iyadaa qaadi doona waxaanu la socodsiinaynaa ummadda soomaaliyeed annagu habeen iyo maalinba waan shaqaynaa shaqadii diyaar baanu u nahay inaan socodsiino waxaanu ka shaqayn lahayna waa ergada ergadaasoo soo dooran lahayd murashaxiinta ee ka imaanaya bulshada dhexdeeda haddaydan ergaduna soo gaarin annagu haddee shaqaha fulidka raa ma jirto ma jirto marka waxaa moodaa inaan u garbaduubannahay oo u xirxirannahay odayaashii dhaqanka siyaasiyiintii oo laga rabay inay aqalka sare ku dhawaaqaan arrintaa waxaanu ummadda soomaaliyeed la socodsiinaynaa haddii aqalka sare lagu dhawaaqi waayo ergada lasoo gudbin waayo shaqada iyada annagu way xirxiran tahay laba diblaanu u xirannahay mana dhaqaaqi karo waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ka codsanayaa cidda ay mas-uuliyaddaas iska leh mas-uuliyadda inay taxamulaan oo qaataan oo mas-uuliyad qaran weeye ay aada iyo aada ma garanaysaa culayskeeda u dareemaan oo shaqadii inay weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii dhacdooyinka maanta waxaan idinkaga imaanayaa radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya haatana kalmihii sugaanta waxaa idinku soo maqan heese talataali ugu luuqaynayaan maxamed axmed kulow allaha u naxariistay iyo amne cabdulaahi guud ahaan intaa ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijkai dhacdooyinka maanta intaa kan xiga dib ugu kulmi doona ammaana allah iyo nooli kulanta